maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inuu mamnuucay jallaabashada nooc ka mid ah kalluunka badda maamulka uu hogaamiyo saciid dani ee puntland ayaa go-aankani uu soo saaray waxa uu dheliyey hadalhayn iyadoo ay xeebaha uu ka arrimiyo maamulkaasi ay ka jiraan kalluumaysi sharci daraa haddaba wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga ee puntland saciid maxamed raage isagoona akhriyey go-aanka ka soo baxay wasaaradda waxaa la mamnuucay qodobada tan jillaabashada qubada iyo libaaxa indhabuurka gruubar shaarka jillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuuney jillaabashada kaambada dhasha dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay konton iyo toddoba garaam gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coolar riifis kan nool iyo kan dhintayba jaridda gurashada shawrada maanguruufiska adeegsiga qalabka loo yaqaano hoon nuug iyo tooshka waxyaalaha waxyeeleeya noolaha badda waa tooshku waa nalkan wax lagu eegaayo badda maaragta ay maaragtay qoladan badda wax ka xaaqda qalabka waxyeeleada u geysta deegaanka iyo noolaha badda sida shabaagaha caagga iyo shabaagaha ishoodu ka yar tahay konton m m xeebaha dhaca deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa ka mid ah goobaha ay sida xoogani uga socdaan kalluumaysiga sharci darada ee shisheeyaha waxaana maamulkani halkii laga rabay inuu la dagaalamo dadka nuucani ah uu dhibaato ku hayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ka jilaabta xeebaha isagoo ku tilmaamay inay burcadbadeed yihiin sidaasna xabsiyada ugu taxaaba ah ama u gacangeliya dowlado shisheeye